bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxaa shir isugu yimid golaha wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya shirkaasi waxaa guddoominaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dowladda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarka shirkaasi ajendada wuxuu ku saabsanaa miisaaniyadda labada kun iyo tobanka ayuu ku saabsanaa ra-iisul wasaaraha markii uu shirka furay isla markiiba waxa uu siiyey guddi loo saaray inay miisaaniyadda soo diyaariyeen oo ka tirsanaa golaha wasiirada oo uu afkooda ku hadlaayey injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa miisaaniyaddii ka hor akhriyay golaha wasiirada oo shirka u fadhiyey kadib markii ay dhegaysteen miisaaniyadda habka loo soo jeeyey dabadeed waxaa la geliyey dood wasiirro badan ayaa ka hadlay miisaaniyadda waxay tilmaame ayay bixiyeen iyo talooyin talooyinkaas iyo tilmaamihii ay bixiyeenna wasaaradaha aad iyo aad loo tixgeliyey waxay dhahayeen talooyin aad iyo aad u wanaagsan miisaaniyadda waxay ka kooban tahay labada kun iyo tobanka lagu talagalay ka bilaabanaysa bisha january ilaa bisha december laba kun iyo toban waxay gaaraysaa boqol iyo toban milyan iyo afar boqol oo lacagta dollarka maraykanka ayaa loogu talagalay labada kun iyo tobanka boqol iyo toban milyan afar boqol oo kun oo dollar ayaa miisaaniyadda dowladda loogu talagalay waxaa markaasi loo qoondeeyey sidan soo socota madaxtooyada laba milyan iyo afar boqol iyo toddobaatan iyo laba kun hay-adaha sharci dejinta toban milyan siddeed boqol oo kun guddiyada madaxa bannaan laba milyan laba boqol iyo lixdan iyo siddeed kun hay-adaha garsoorka afar milyan sideed boqol afar milyan iyo siddeed boqol oo kun xafiiska ra-iisul wasaaraha laba milyan toddoba boqol iyo afartan iyo siddeed kun wasaaradaha siddeed iyo labaatan milyan afar boqol iyo lixdan iyo afar kun kaabayaasha dowladda shan boqol iyo siddeetan iyo siddeed kun oo dollar ciidamada qaranka sagaal iyo afartan milyan saddex boqol iyo sagaashan iyo shan kun kharash lama filaan ah siddeed milyan siddeed boqol lixdan iyo shan saasoo ay ku tahay boqol iyo toban milyan afar boqol oo kun oo dollar arrinta markii saas loo dhigay oo wasiirka lacagta warbixintiisa u dhameeyey ra-iisul wasaaraha mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu geliyey in isagoo dardaaran dheer jeediyey oo ay miisaaniyaddu tahay dakhliga dowladda intay ku talagashay intay dibadda ka heli karto qiyaastii waana miisaaniyad ku talagal ah oo ra-iisul wasaaruhu u caddeeyey wuxuu sheegay inay cod loo qaado ra-iisul wasaaruhu cod ayuu geliyey golaha wasarada inay ogolaadaan dabadeed golaha wasarada oo dhan way isku raaceen miisaaniyadda labada kun iyo toban ra-iisul wasaaraha markaa gunaanadkii hadlaaya wuxuu sheegay in miisaaniyaddaasi xoog la saaray meelaha qiimaha weyn uula dalka xagga amniga iyo xagga difaaca iyo xagga caafimaadka iyo meelo badan oo garsoorka ay ka mid yihiin wuxuuna sheegay in ay dowladdu ay miisaaniyaddaas u samaysay inay ka turjunto horumarka dalka xag siyaasad dhaqaale iyo bulsho tusaale wuxuu soo qaatay arrimaha bulshada wuxuuna sheegay in dhallinyarada shaqo loo abuuro dalka horumarkiisa wuxuu ku jiraa buu yidhi xoogga dhallinyarada maskaxda dhallinyarada firfircoon oo cusub sidaa daraaddeedna in shaqo loo abuuro iyo in nabadgelyada la xoojiyo intaas ayuu ahaa kulankii golaha wasarada kusoo gabagabay